ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare weliba usa ka dhawaaqay in xujayada soomaaliyeed lambaaji beesadhan ilaa iyo siyeed milyan oo doolarka maraykanka ee sanadka kulid marki meeli lagu saaray siduusa sheegay musuq maasuqa jari adeega xajka waana hoos bandhigii qiimaha xajka laka baha jiray oo markii hor ahay shan kun iyo laba boqol oo doolarka maraykanke meelaha duusa ka dhigay afar kun iyo sideed boqol oo doolarka maraykanka wali kaloo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uuse xusay intii sanadkan iyo dhii doonto isla xisaabtan dhab e waxaa runtii guul ah oon rabaa halkan inaan dadka soomaaliyeed uga sheego inay sanadkii hadda ugu dambeeyey ee sanadkan ka horreeyey kostiga ama takaaliifta xajku marka la isku dardaro in ay ahayd shan kun laba boqol iyo soddon doolar inay ahayd inta cadee la yaqaano ee qoran intaas ayay ahayd shan kun laba boqol iyo soddon doolar ayay ahayd maantana marka la isku soo dardaray waa afar kun iyo afar boqol iyo siddeetan iyo afar doolar wey marka waxaa u soo haray oo loo badbaadiyey qof kasta oo xaaji ah oo soomaaliyeed waxaa u badbaaday toddoba boqol afartan iyo shan iyo sintiyo ayaa ayaa ayaa u badbaaday marka la isku soo daro dadka soomaaliyeed oo dhan waxaa inoo badbaaday oo aan ku guulaysanay inaan badbaadino ama aan u reebno dadka soomaaliyeed shuyuubtooda aan dib ugu celino on u hambayno lacag gaaraysa siddeed milyan shan boqol toddobaatan iyo labo doolar iyo sintiyo marka waa guul weyn oo la gaaray iyo meel fog oo laga keenay waxayna ku timid in musuqii laga saaray meesha iyo in laysu daalac naalisiliyey asaga oo isha lagu hayo qofka muwaadinkaa ee xaajiga ah markan asagaa wuxuu ahaa priority-ga asaguu ahaa qofka laga dadaalaya waxaan isku daynay in aan ilaahay ugaga baqno shaqadan cibaadada ah oo aan dadka soomaaliyeed u fududayno in alle intaan u fududayn karno haddaabanaan ka bixin karin annagu inay waxay iska bixin karaan inaan u fududayno intii looga aadanayd waxaan ogaanay in dadkeennu baylaha badan soo mareen dhibaato badan soo mareen inaynaan isu naxariisan jirin innaga lafteennu inaan meel walba isu istaagnay inaan dee qof waliba qofka meesha uu kaga wax kaga goosan karay inuu kaga gooso waxaa waaye in qofka ganacsato aan asagana meel kale lagaga sii goosto ka kale ka gooso marka mid waliba gacantiisu meeshay gaarto ee uu wax ka goosan karo inuu kasii goosto finalkana ilan ganacsigu kostiga wuu sii wuu sii wadaa hoos buu usii dejinayaa shirkadaha marka lagu dhigo laaluushka oo inta keen la yidhahdo oo inta keen la yidhahdo ayaguna sicirkay kusii dhimaya final uska qofka soomaaliga ee geela soo gatay ama labada halaad soo gatay miskiinka ahaa ee islaaad ku xajidi tobanka tobanka halaad soo gatay kaasumaa la dul saaraya marka ugu dambaysta waxaa kaloo dhinac kale ka jiray adeegii oo marka xagga la tago dhibaato badan ka jiri jirtay kaana waxaan isku daynay inaan asagana aan ka daba tagno meeshiisa ugu tagno oo aan halba hal ogaano